Wasaaraddan Rabti iyo Xuquuqul Insaanka Galmudug oo muddooyinkan baahiyowaday shirar iyo kulamo yowlaaladaasi qaybo shirgidaysan ee bulshada Galmudug ayaa shirkan ujeedkiisa hayay ka qaybgalka hanraabta reerkoodii xalinta khilaafaadka ka magaalada Dhuusamareeba walibana shirka ku qaybgalaya culmo-udiin ku dareere wasaaradda diinta iyo awqaafta Galmudug iyo hanraabta caasimadda Galmudug maxamed cabdi calaale agaasimaha guud ee wasaaradda hanraabta yaa sharaxay ujeedka shirkan iyo walaausaya barnaamijka lankamaga daray hanraabta nabadda iyo amniga brogramkan woman peace and security waa barnaamij aada u ballaaran qaybo badanna leh howl walba oo ku saabsan brojectigan iyo barnaamijkanna wixii diinta ka quseeyo waxaan u daba fadhinaa wasaaradda diinta iyo awqaafta insha allahu kariim ka wasaarad ahaan waanan ku faraxsanahay kasoo qaybgalkiina waxaanan idinka codsanayaa inaad wax badan oo resage ah oo diintaana aad samaysaan haddii ay noqon lahayd wixii ka sugnaaday culimmadii islaamka wixii ka sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wixii asxaabta ka sugnaaday khulafaa urashidiin si insha allahu kariim wax tafatiran ay u noqoto wax aan qabanayno ay qabanayaan dumarka annagu aan la shaqaynayno ama aan rabno inaan abaabulno wixii inta dhisno in ay fisqi keenaan ama ay dhibaato keenaan ama wax diinta dhaafsiisan ay keenaan waxba noogu hagaagi maayaan wadanka annagaa iskale annagaana nabadda u rabna waxaawaaye si aan nabaddii u helno waa inaan haddana diintii aan ku soconno culmo-udiinkii ku qaybgalaya shirka ayaa dhinisho muujiyey doorka hanraabta ku qaybgalka hanraabta iyo reedingiliisyowga xalinta khilaafaadka gabdhuhu waxay ka qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka si guud ahaaneed mid qoys iyo mid caalami ka bulsho ahaan way ka qayb qaadan karaan waayo gabdhuhu waxay abaabuli karaan bulshada hadda waxaa lagu jiraa arrin deegaamada galmudug gabdhuhu waxay ku leeyihiin dowr weyn dowrka ay ku leeyihiin waxaa ka mid ah inay bulshadii abaabulaan inay kiciyaan in ay maxaa la yidhaahdaa ka qayb noqdaan markaan gadaal u noqonno xagga islaamka marka kaalintoodu waa diyaarinta bulshada iyo hogaankoodiiba inay ayagu diyaariyaan kaalinta mas-uuliyaddiska weyn taas haddii qaataan haweenku waxaan is leeyahay hogaan ka fiicanoo ay samayn lahayn maanta ma jirto maanta waxaan la'nahay haween wax noo diyaariya soomaaliya fiiri maanta jawigaan ku jirno dowladnimadeedii xaaladeedii meeshaan marayno yacnii waxaa layska soo gala waxay tahay waa xaggii qoyska adde ayaantan xoogaanu de wacdiyaalan jeejeedshaa oo bulshada waxa ka jiray inaan ogaado waa ku qasbanahay waxaa arkaysaa waxay dhihi jireen niman la yidhaahdo nimankan oo falsafadda iyo caqliga ka hadla waxay yidhahdaan haddaa rabto inaad bulsho burburisa saddex saddex tiir kasiib ummaddaas saddex tiir bis haddaad saad ula dagaasho ummad uga dambeyn wasiirka wasaaradda hanraabta aqul insaanka galmudug uba xuseen dhiblaawe ayaa sheegtay inay hanraabta doorfayliyo ku qaadanga nabadaynta haddana lanku baahanya iniyo ku qaadanga insha allah waan falanqaynaynaa haweenka door weyn ay ka soo qaateen nabadaynta haddana ay ka qaataan maanta aan taagannahay wuu ognahay gacanta midig badaxda way u baahan taha la yidhi haween la-aan wax soconaya ma lahan aad iyo aad waxaa loo baahan yahay ruulka culimmadeenna ay ku leedahay nabadayntaas haweenkana ay garab taagan yihiin dadka halkaas joogo waxaa lagu shuba fikrad qaldan oo islaamka ka soo horjeedo oon islaam waxay ka tahay ma lahan ummaddii dhowriyo toban sana lagu habsanaay la dubagadiyey in aan mataqaanaa muhiimadda ay leedahay nabadaynta wada noolaashada ka qayb qaadashada dowladnimada